ururka haweenka degmada kismaayo waxay lafdhabar u yihiin howlaha muhiimka ee bulshada ku nool magaalada kismaayo sida ololaha nadaafadda wacyigelinta bulshada barnaamijyada iska wax u qabso iyo waxyaabo kaleetoo muhiima magaalada kismaayo waxaa laga bilaabay ololo nadaafadeed oo lagu diyaargaroobayo maalmaha xurriyadda waxaana ololahan hormuud ka ah ururada sida ururka dhallinyarada degmada kismaayo iyo ururka haweenka degmada kismaayo iyagoo iskaashanaya ayay fulinayaan arrimahaasi haddaba guddoomiyaha ururka haweenka degmada kismaayo maama barrey ayaa waxa ay ka warbixisay ololaha nadaafadeed ee laga sameynaya degmada kismaayo iyo doorka ay haweenka ku nool degmada kismaayo ku leeyihiin ololahaasi waxaanna halkan u joognaa maanta ololo nadaafadeed oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada degmada kismaayo taasoo ujeedkoodu uu yahay maalmihii xorriyadda maadaama ay foodda aynugu soo hayaan inay qayb ka noqdaan in ay dalkooda ay ay ku sameeyaan nadaafad iskaa waxu qabsa ugu shaqeeyaan maadaama aan nahay hooyooyinna hooyadu waata dhiiri gelisa carruurta waxaan annagana ugu imaanay maadaama ay fikirkan iyagu iska lahaayeen inaannu annagoo ah hooyooyinkii degmada kismaayo aanu dhiiri gelinno marka waxaan xaq u leenahay inaan ka shaqayno dalkayaga oo aan si voluntriya ugu shaqayno wadaniyadda aan tusno dhallinyarada oo aan ku baraarujinno oo aan isgarab taagno si ay u helaan dhiirinaan dhammaanna waxaan leeyahay dadka halkan shaqadan maanta ka soo qaybgalay waa dad soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo u taagan dalkooda meeshuu ka liicsan yaba inay qabtaan waxaana aad u bogaaninayaa dhallinyarada degmada kismaayo shaqada wanaagsan ee isxilqaan kale ee ay maanta halkan ku soo bandhigeen oo aan annagana qayb ka nahay oo aan ku taageerayno oo aan u tusno maadaama aan waalid nahay wadiiqada fiican ee ay ku dhaqaaqeen inaan ku dhiirigelinno oon ku garab istaagno